waad mahadsantahay maxamed ciise een doorasho isha lagu hayay saacadihii lasoo dhaafay oo aad loo sugayey gudaha dalka maraykanka ayaa lagu kala baxay trump iyo kamala harris oo ka kala socday jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa galay tartan adag oo uu ka horeeyey ololo doorasho oo saameyn ku lahaa dadka maraykanka gobolka pennsylvania oo aalaba musharaxa helo codadkooda loo rajeeyo inuu doorashada maraykanka ku guulaysanayo ayaa waxaa gobolkaasi ku guulaystay donald trump oo toddobaatan iyo siddeed sano jir ah doorashada dalka maraykanka ee xilligan donald trump si aqlabiyad leh ayuu u helay codadka dadweynaha iyo codadka ergada wakiilada labada gole ee dalka maraykanka xisbiga jamhuuriga ah ee trump uu ka socday waxa ay heleen aqlabiyadda aqalka sanadka sidoo kale waxa ay hanteen oo ay ku guulaysteen aqalka koongareeska tani marka waxa ay ka dhigan tahay mudaxileedkan trump inuu haysto fursad ka duwan tii hore ee muddada afarta sano ahayd xilligan trump hadduu isku dayo sharci weliba oo maraykanka ah inuu meel mariyo aad bay ugu fududahay maxaa yeelay waxa uu haystaa awoodda labada gole ee dalka maraykanka maxaa la filan karaa marka dad badan waxa ay saadaalinayeen in isbeddelo waaweyn uu ku imaan doono siyaasadda maraykanka ee gudaha iyo dibadda trump sida looga bartay waa nin cadaawad u haya dadka muslimiinta ah sidoo kale madowga maraykanka ayuu cunsuriyeeyaa oo taa wax qarsan ma ahan marka dadka madowga ah ee maraykanka iyo muslimiinta waxaa la rumaysan yahay inay dhibaatooyin kala kulmi doonaan madaxweynaha dooran trump ee janawari la filayo inuu aqalka cad fadhiisto si rasmi aan xilka uu ula wareego waxa uu dad badan ka soo saari doonaa oo uu ka soo masaafuri doonaa dalka maraykanka xadka ayuu xidhan doonaa sida weliba mexico isagoo horey ugu goodiyey inuu dhisayo oo uu ballaarinayo derbiga siyaasadda maraykanka ee dhanka dibadda wax badan baa isbedeli doona sida la saadaalinayo trump waxa uu xiriir wanaagsan leeyahay sida marar badan baa warbaahinta ay sheegeen hogaamiyaha dalka ruushka putin oo dagaal adag ka wada dalka ukraine marka waxaa isbedeli doona siyaasadda dagaalka ee dalkaasi ukraine saadaalayaashu waxa ay sheegayaan in suurtagal ay tahay trump ukraine inuu ku cadaadiyo in ay aqbasho oo ay madaxa u raariciso putin markaan u maadno yahuudda waxaa la rumaysan yahay in trump uu taageeri doono weliba taageero ka badan tan yahuudda ay ka helayeen xisbiga dimuqraadiga ah ee laga guulaystay ee bayden uu ka socday dadka muslimiinta ee falastiin waxaa la rumaysan yahay dhibaatada ay kusii labanlixaadsan doonto oo hub iyo dhaqaalaba uu ku taageeri doono yahuudda ra-iisul wasaaraha dhiigyacabka ah ee yahuudda netanyahu waxa uu noqday qofkii labaad ee durbadiiba taageera soona dhoweeya dib u doorashada donald trump marka doorashadan waxaa lagu tilmaami karaa dhulgariir siyaasadeed oo ku timid siyaasadda maraykanka ee gudaha iyo dibadda marka waxaa la leeyahay madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee dalka maraykanka donald trump waxa uu samayn doonaa waxyaabo aanan lagu fikirin oo aysan ku dhiiran madaxweynayaashii isaga ka horeeyey tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka sida falaqinayaasha ay tilmaamayaan hogaamiyaasha midowda yurub ayaa aad u soo dhoweeyey dib u doorashada donald trump laakiin waxa ay tilmaamayaan inay tahay in la isku tashto iyagoo aaminsan in donald trump ay ka weyn doonaan taageero la mid ah tii ay ka helayeen biden maadaama trump uu inta badan xoogga saaro siyaasadda arrimaha gudaha aadna uu u yareeya dhaqaalaha dalka dibaddiisa kaga baxaya marka midowda yurub waxaa u bilaaban doonta weji ka duwan tii hore ee muddo ay kula macaamilayeen dalka maraykanka sida falaqayaashu ay warka u dhigayaan dadka ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka florida ee trump uu degan yahay ololaha doorashadana xooggiisa uu ka waday ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha iyagoo aad u soo dhoweynaya doorashada donald trump donald trump ayaa khudbad u jeediyey dadka ku nool gobolka florida waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha isagoo u mahadceliyey dadka trump khudbadda uu ka jeediyey xarunta ololaha doorashada ee gobolka florida waxa uu ku sheegay in uu gaaray guul taariikhi ah waxaana uu intaa ku daray inuu badbaadiyey siduu hadalka u dhigay dalka maraykanka waxa uu xusay inay sameeyeen wax taariikh ah oo sabab u noqday sida uu yidhi inay ka gudbaan caqabado badan oo hor yaalay odayga waayeelka ah ee trump oo sii hadlayey waxa uu taabtay oo uu soo hadal qaaday balaqaadkiisii muddada uu ku jiray ololaha doorashada waxaana uu tilmaamay in ameerika uu ka dhigi doono mid weyn waxaana uu yidhi waxaan rabnaa ciidan xooggan dagaalna ma bilaabi doono laakiin waa soo afjarayaa waxaana bixinayaa fursado waaweyn oo dhanka shaqada ah
أود أن أشكركم جميعا شكرا جزيلا Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on أود this.
أن أشكركم جميعا هذا رائع هؤلاء هم أصدقاؤنا الآلاف منهم حركة لا تصدق هذه حركة لم يرها أحد من قبل Frankly, this was, I believe, the greatest political movement وبصراحة of all time. There's never been هذا anything like this in this country.
هذه أكبر حركة سياسية في التاريخ لم نرى أبدا مثيلا لها في تاريخ هذا البلد Because we're going to- والآن ستصل إلى مستويات أعلى من الأهمية you know, we have- لقد صنعنا التاريخ وهذا هو الهدف لقد تجاوزنا وتخطينا عقبات كثيرة Look what happened. Is this- وانظروا ما الذي حدث أليس ذلك رائعا؟
But it's a political victory that our country has never seen before.
هذا فوز سياسي People for the extraordinary آه، honor.
لم يرى بلدنا مثيلا له من قبل نشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف الكبير cashuuraha ayaan aad u dhimi doonaa ayuu ku celcelinayay trump taa oo dad badan aad ay u hadalhayaan marka uu leeyahay dagaal ma bilaabi doono waxaan soo afjarayaa dagaalada socda waa la falanqeynayaa waxa uu kala jeedo iyadoo la ogyahay trump marka uu xilka kasii degayay ee doorashadii tan ka horreysay uu ku guuldaraystay inuu ku dhawaaqay in afghanistan ciidanka uu ka soo saarayo oo halkaa lagu fashilmay soomaaliyana waxaan ognahay in uu kala baxay ciidanka inkastoo biden uu dib u soo celiyey ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga iminka markaa dowladda federaalka wadnaha ayay farta ku haysaa waxa laga filan karayo trump oo ah ninaanan xasiloonayn xooggana saara in maraykanku uu noqdo dal awood leh dhaqaalaha dibadda kaga baxayana lasoo uruuriyo oo gudaha dalka dadka lagu kabo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan ognahay in dhowaan uu bartiisa facebooka kusoo war uu ku saadaalinayay wax lagala kulmi karo trump waxaana uu yidhi haddii trump uu soo baxo maamulkiisa waxa uu ka jeesan doonaa geeska afrika taa beddelkeeda gobolkana waxaa isku hardin doona awoodaha dhexe sida turkiga masar iiraan sacuudiga iyo imaaraadka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xilligaas yidhi haddii se ay kamaalo soo baxdo dimuqraadiga kama jeesan doonaan xasradaha ka taagan geeska afrika oo xoogga ayay saari doonaan marka marka dad badan waxa ay tilmaamayaan in trump uu wax badan ka bedeli doono siyaasadda maraykanka ee ku wajahan soomaaliya sanadihii lasoo dhaafayna waxa uu ku celcelinaya hadalla ka dhan ah soomaaliya mar buu yiri in soomaaliya dowlad ma lahan boolis ma lahan nidaam ma lahan aad buu marka ugu jeesjeesayay dowladda federaalka oo ah dowlad itaal daran dhanka etoobiya waxaa laga yaabaa in trump ay u aragto guul siyaasadeed in dib loo doorto maxaa yeelay abiy axmed waxaa la leeyahay waxa uu sugayey isbeddelka maraykanka ka dhacaya oo haddii uu trump guulaysto waxa uu rajeynayay sida falanqayaashu ay sheegayaan in uu dhaqan geliyo heshiiska somalilan uu ka saxiixday ee badda lagu siiyey marka dhanka etoobiya waxa ay aad ula socotay oo isha ku hayeen doorashada maraykanka waxaana guul ula muuqday dhankooda in trump uu guulaysto iyagoo u arkayay in damacooda badda soomaaliya ku wajahan wax badan inuu kaga hirgeli doono waase la arki doonaa wixii falanqeyn intaan ka badan wararkeena dambe ayaan xoogga ku saari doonaa insha allah